bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada qodobada warkaca waa kuwada ugu door koran akhyaari waxaa ka mid ah ciidamada ka wada tirsan jubbaland oo raskambooni ku dagaalamay hantidhooraha guud ee xukuumadda soomaaliya axmed ciise guutaale oo muqdisho ka daafuray kulanka wacyigelinta qaranka wasaaradda kalluumaysiga xukuumadda soomaaliya oo ku wareejisay dowladda goboleedyada dal wasaaradda kalluumaysiga xukuumadda soomaaliya oo ku wareejisay dowlad goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka banaadir gawaari iyo mootooyin casri ah dowladda kenya oo doonaysa in la kordhiyo ciidamada awsom ee jooga dalka soomaaliya warka caalamkana waxa aad ku dhegeysan doontaan u k oo ugu digtay israa'iil carqaladaynta qarannimada falastiin
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo badrh waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door korana markana waxaad kusoo dhawaataan wargii faahfaahsan aynu ku bilaabnaya ciidamo ka wada tirsan jubbaland ayaa raaskambooni ku wada dagaalamay daahir abshir ayaa inoo faahfaahinaya wararkaaynu ku helena deegaanka raaskabooni ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay ku warramayeen maanta halkaasi ay ku dagaalameen ciidan ka wada tirsan maamul goboleedka jubbaland dagaalkan maanta ka dhacay deegaanka raaskabooni ayaa lasoo werinaya inuu salka ku hayo aanooyin qabiil iyo sidoo kale muranar dhuleed oo maalmihii ugu dambeeyeyba ka taagnaa deegaanadaasi waxaana ilaa haatan inta la xaqiijiyey dagaalkaasu ku dhintay laba askari oo ka kala tirsan labada dhinac wararkii ugu dambeeyey aan ka helina deegaanka raaskabooni ayaa ku warramaya in askartii halkaasi ku dagaalantay ay weli halkaas isku hor fadhiyaan sida ay ku warramayaan dadka deegaanka guud ahaanba xaaladda deegaanka raaskambone ayaana ah mid aad u kacsan maamul goboleedka jubbaland ilaa haatan wax faahfaahina kama uusan bixin dagaalkan askarta ka wada tirsan maamulka jubbaland maanta ku dhex maray raaskambone dhanka kale magaalada garbaharey ayaa waxaa israsaasane ee ku dhex martay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee sidoo kale askar ilaala u ahayd wasiir ku-xigeenka ganacsiga maamul goboleedka jubbaland ilaa haatan lama soo werin wax khasaara oo ka dhashay israsaasayntaasi hase yeeshee xaaladda magaalada garbahaare ayaa iyaduna ah mid aad u kacsan iyadoona mar kasta la filan karo dagaal toos oo dhex mara ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa maamulka jubbaland oo ku wada sugan magaalada garbahaarey si kastaba ahaatee waxaa cirka isku sii sheeranaya khilaafka siyaasadee u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedka jubbaland iyadoo ay dhowaan soo baxeen warar sheegaya suurtagalnimada in wadahadal ay dhex maraan maamul goboleedka jubbaland iyo sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wadahadalladaas oo sida la weriyey ay garwadan ka tahay dowladda cimaaraadka carabta hantidhowraha guud ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya axmed ciise guutaale ayaa muqdisho ka furay kulanka wacyigelinta qaranka maxamed suleymaan nuur ayaa muqdisho ka soo diray xafiiska hantidhowraha guud ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta kulan isugu keenay hay-adaha dowladda federaalk ee soomaaliya ee la baaray sanad maaliyadeedkoodii dhammaaday ee laba kun afar iy labaatan kulankan oo uu xafiiska ugu magac daray kulanka wacyigelinta qaran ee sharciyada hantidhowrka iyo maareynta maaliyadda guud waxa uu ahaa mid ay ujeedadiisa ugu weyn ahayd in lagu xoojiyo fahamka la xiriira u hoggaansanaanta sharciga iyo ilaalinta hantida iyo khayraadka dadweynaha iyada oo loo marayo horumarinta isla xisaabtanka daahfurnaanta iyo hufnaanta ku taxalluqda hagaajinta maaliyadda guud hantidhowraha guud ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya axmed ciise guutaale oo kulanka furay ayaa sheegay in ujeeddada munaasabadan ay tahay in la iska waraysto caqabadaha jira si loo gaaro xalal maaliyadeed oo togan mashaakilka in la sheego ayaa ka fiican in la qariyo oo hadhow la isugu yimaado oo la yidhaha mushkiladan horey u jiri jirta hadda kulankan sidaas aada u jeedaan wuxuu ka mid yahay kulamada oo la qabto ee xafiiska qabtee sanadlaha ah baarista kadib markii baaristu timaado kadib yimaada waa kulan loogu talagalay in lagu kala warqaato laisku wacyigeliyo lagu hadlo oo wixii caqabadaha jira lagu sheego xisaabiyaha guud waxaan u casuunay ku-xigeenkiisaa nala jooga waxaan u casuunay inuu isna joogo oo dooda dhegaysto oo wixii uu ku dari karana ku daro maamulka hay-adaha dowladda dadka siyaasiyiinta ah waxaa uga maam uga gacan hooseeya oo maamula dadka technicalka ah qofka ugu fiican shuruucdan dhaqan gelin karana waa adinka waa d g-ga waa qofka jooga procurementiga meesha maxaan idhahday iibka hay-adda qofka jooga waa qofka jooga internal auditorka hanti dhowraha gudaha qofka jooga waa qofka madaxda ka ah ilaalinta gudaha waxaanan filayaa dadkaasa isugu jirtiin kulankeena waa furan yahay soo dhawaada si fiican ha loo hadlo dooda ha furanto sidoo kale waxaa kulanka lagu casuumay madax iyo mas-uuliyiin ka socotay bulshada rayidka kuwaasi oo isugu jira culamaa udiin ganacsato bahda waxbarashada iyo hay-adaha bulshada rayidka sheekh maxamuud cabdulbaari oo goobta ka hadlay ayaa hanti dhowrka uga mahad celiyey kulankan muhiimka ah ee lagu gorfeeyey fahamka u hogaansanaanta sharciga iyo ilaalinta hantida qaranka dulmiga hataa hata hadda laga baqaayo ama waxaa laisku haysto oo kursi doolka iyo waxaas ah waxaas dhan waxaa looga badbaadi lahaa ho- hoolahaas in la ilaaliyo lianna ninkan oo mas-uulka noqon doono mas-uul sar ha noqdo madaxweyne ha noqdo wax kasoo seeasa noqdee haddii uu og yahay hoolaha dadweynaha in lagu ilaalinayo kama degdegi lahayn kursi lama doona lahayn marka anakoo dakligayna sidiisaba maxduud iska ah in haddana meel aan habooneen ka baxa waa waa laga fiican yahay dadka marka mas-uuliyiinta ah hanta dhowrkaas loo xilsaaray oo maanta aan la joogno insha allah waxaan idin rajaynayaa inaad ilaahay cabsidiisa horta in aad dhigataan qabriga horta in aad dhigataan su-aasha ilaahay halkee ka bixisay halkeed ka keentay horta in aad saarataan kan wax leeyahay kan muraaqabeynayana waaba kasii daran yahay ana qarankii asaa looga aaminay in xoolahan hanta dadweynaha uu ilaaliyo ama hantada madax dawladda ilaaliyo saas waajibkaas aana saaran intii uu kula ku socday waxaa qayb ka ahaa in kasoo qaybgalayaasha iyo madaxda xafiiska hanti dhowraha guud ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ay wadaageen doodo su-aalo iyo aragtiyo la xidhiira waaqica xerarka iyo duruufaha ku gadaameen hagaajinta dowladnimada waxaase mar kasta xafiiska hanti dhowraha guud ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu xoojinayey in la hogaansamo sharciga iyo xeerarka qaran ee qoran kulanka maanta waxa uu qayb ka ahaa kulamo xafiiska hanti dhowraha guud ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya si sanadle ah ugu qabto dhammaan daneeyaashiisa oo ay ugu horeeyaan hay-adaha dowladda ee uu baaritaanada ku sameeyo si loo hagaajiyo isla xisaabtanka daahfurnaanta iyo hufnaanta iyada oo la hiigsanayo dowlad wanaag wasaaradda kalluumeysiga xukuumadda soomaaliya ayaa ku wareejisay dowlad goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka banaadir gawaari iyo mootooyin casri ah cabdiqaadir maxamed ayaa inoo faahfaahinaya wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluug ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday wareejinta gawaari iyo mootooyin casri ah oo lagu qalabeeyey qaboojiyaal kuwaas oo loogu talagalay ilaalinta tayada kalluunka soomaaliyeed gaadiidkan cusub oo tiradooda gaarayso ilaa iyo afartan ayaa lagu diyaariyey in si fudud loogu qaado kalluunka iyadoo la hubinayo inuu si caafimaad qaba u gaaro suuqyada gudaha iyo kuwa caalamiga ah wasaaradda ayaa sheegtay in gawaaridani iyo mootooyinkani lagu wareejin doono dhammaan maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir arrintaasina qayb ka tahay siyaasadda guud ee horumarinta dhaqaalaha buluugga ah iyo kobcinta warshadaha kalluumaysiga wasiirka kalluumaysiga xukuumadda federaalk soomaaliya axmed xasan aadan oo ka hadlay munaasabad kooban oo lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa tilmaamay in qorshahan uu yahay mid lagu xoojinayo tayada iyo suuqgeynta kalluunka hadda projectigan dhammaaday oo s r b halkan ka muuqdo runtii markaynu imaanayna gabagaba u ahaa waxaa weeye waxa aan ka hirgelinay gobollada inta badan warshadihii biyaha macaanaynayey kuwii barafka iyo qaboojiyaal oo la og yahay maanta inay shaqaynayaan meelaha laga fuliyey sidoo kale waxaa inoo ka mid ahayd meesha inaan helno agabka kaydiya kalluunka qabowgiisa haddii aan lahaayeen sa arkaysaan mootooyinka loogu tagalay sabalayga gudaha in lagu sameeyo iyo baabuur yaryar oo ayaga laftigooda kalluunka in lagu qaado loogu talagalay saa ogsoon tihiin kalluunku waxyaabaha fudud oo wuxuu ku jiraa si dhaqsaa u xumaado haddii aan kayd loo helin waxaan ku dadaalnay inay qalabkan noqdaan qalab solar ah oo aan qaadanin muxuu ahaa aan u baahanayn wax kale oo ku shaqayn doono sida gaariga uu shaqeeya ama uu mootada u shaqaysa wax u qaboojin doonaa tiradooda waxaan filaynaa ilaa afartan xabo oo mootooyinka ah iyo toban gaari inay yihiin sida aan riboorka ku hayn haddana ujeedaan meeshan waxaa lagu beesgareeyey in lagu qaybiyo sida dowlad goboleedyada dalka ay u samaysan yihiin iyo iskaashtooyinka intaba insha allah hawshaasi waxaanu guda geli doonaa maanta wixii ka dambeeyo oo aanu samayn doonaa inaan meelihii loogu talagalay ku salino haddii ilaah yidhaaho waxaan rabnaa inaanu sheegno dan qaran waxa ay ka shaqaysaa maalin walba waxay tahay in ay horu mariso sektarada waa bilow kan aan hadda dul joogno wuxuuna noqon doonaa mashruuc isdaba joog ah oo aan kaga taxadarna hadda kadib in laga baxo kalluun si qaawan loo kaxeeyo lagu wado mootooyin aanan qabow lahayn qaar ka mid iskaashatooyinka kalluumaysiga ka hadlay munaasabadda ayaa muujiyey sida ay muhiim ugu tahay ganacsigooda gaadiidkan cusub marka waxaan leenahay aaday u mahadsan tahay wasaaradda kalluumaysiga wada shaqaynta ay adduunka la leedahay inay ku horumarisana ay ku dadaalayso waddanka soomaaliya haddii aan hawshaas aan la gelin amba aan la qabanin horumar ma imaanayo marka wasiir axmed xasan iyo wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda oo annaga aan ku daabanna haddii aanna iskaashtooyinka oo la-aantoodana aan shaqayn karin waxaan leenahay wasiirka ugu hambalyaynaynaa qalabkaas hadda soo gaaray oo loo wada dullar alle ka noqdo maamul goboleedyada waxuuna aad ugu fiican yahay dadka kalluumaysiga ka shaqeeya kalluunka mootooyinka lagu qaadaayo kalluumada qoraxda la marsiinayo kalluumada gobollada dhedhow loo qaadayo sida afgooya balcad baabuurtaan aaday u gaarsiin karaa iyo mootooyinkan marka waxaan leenahay xoolo wax loo baahnay oo wasaaradda ay ka soo shaqayso waaye waxaana rabnaa mar walba in macnaa sida ay wax noo soo gaaraan in naloo soo gaarsiiyo laakiin maanta munaasabadan waxa noogu faa'iidada badan waxaa ka mid a malay haddaan keenno wax aan ku kaydinno saacado xataa heli ma jirin waxaa naga hor muuqda sidii mootooyin meeshii la rabo oo adeegyada dadka meel allaale meeshii la rabo magaalada muqdisho ama nawaaxiga nawaaxigeeda lagu gaarsiin karo oo qaboojiyaala malaygii oo bad qabo oo aan wax isbedela kordhicin lagu gaarsiin karo waa naga hor muuqdaan waa lolinku wareejiyey maamul goboleedyada federaalka dowladda federaalka ah oo dhan ayaa loo qaybay haa waa naga hor muuqdaan waxaa naga hor muuqda baabuur tallaagado tan badan kaydi kara qaadi karo weliba gaadiid kala aqoonaan ulaaha baabuurtu waa waa waa laba fariisyaalo waxay aadi karaan xeebaha sidii xaradheere hobyo cigo ceeldheer muxuu aha cadale warshiiq ceelmacaan yacni maaha baabuur oo bacaadka ka celi karo meel kasta way gaari karaan dowladda kenya ayaa doonaysa in la kordhiyo ciidamada awsom ee dalka soomaaliya jooga maslax abuukar ayaa inoo eegaya
dowladda kenya ayaa ka dalbatay midowda yurub iyo qaybaha kala duwan ee ka taageera soomaaliya dhinacyada ammaanka iyo horumarka in la xoojiyo ciidamada soomaaliya u jooga nabad ilaalinta oo aan hoos loo dhigin tirada ciidamada ajaaniibta ah ee ka qayb qaadanaya dib u soo celinta xasiloonida soomaaliya haddii taasi ay dhacdana ay khatar badan geli karto soomaaliya iyo xasiloonideeda guulihii la gaarayna dib looga laaban karo guud ahaanba mas-uuliyiinta kenyaanka ah ee ka qaybgelaya meertada qaramada midoobay ee ka socota waddanka maraykanka oo uu hogaaminayo madaxweynaha kenya william ruuto ayaa kulamo daceedyo ay la yeesheen xubno ka mid a beesha caalamka waxa ay ka dalbadeen in la kordhiyo tirada ciidamada jooga soomaaliya si khatarta kooxda al-shabaab meesha looga saaro xasiloonida soomaaliyana in ay soo laabatahay looga sii shaqeeyo mas-uuliyiin uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda ee kenya ayaa la kulmay xubno ka mid a midowda yurub isaga oo u sheegay in ay walwal gaara ka qabaan qorshaha dhaqaale darri ee uu wajahayo howlgalka awsom iyo isku dayga in hoos loo dhigo tirada ciidamada ka qayb qaadanaya howlgalkan dowladda kenya oo dhowr kun oo askari ku leh howlgalkanna ay aaminsan tahay in muhiim ay tahay in la siiyo ujeeddada ugu weyn ee howlgalkan in ay noqoto khatarta kooxda al-shabaab in meesha laga saaro haddii dib looga soo laabto guulihii la gaaray waxa ay dowladda kenya aaminsan tahay in soomaaliya xasiloonideeda hadda la helay ay meesha ka baxayso kooxaha argagixisadana ay xoog badan la soo bixi karaan musalia mudavidi oo ka mid a mas-uuliyiinta dowladda kenya ee howshan il gaara ku haya ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in mar walbaahi ay iyagu garab taagan yihiin xasiloonida soomaaliya xasiloonida soomaaliyana ay ku xiran tahay tan kenya ciidamada kenyaanka ah ee dhiigga u daadinaya soomaaliya si ay nabad u heshana ay gudaha soomaaliya sii joogi doonaan si guulaha la gaaray loosii ilaaliyo waxaana sidoo kale dowladda kenya ay qayb ka tahay dadaallo ku saabsan wadamada ciidamada ay ka joogaan soomaaliya oo qaarkood madaxdoodu ay ku sugan yihiin wadanka maraykanka shirkanna ay ka qaybgelayaan ay ku doonayaan in dowladda maraykanka iyo saaxiibada kale ee caalamiga ahba ay uga dhaadhiciyaan soo daynta dhaqaalaha ka xayiran ciidamadan howlgalka awsom oo tan iyo hornaantii sanadkanba hakad ku jira kadib markii inta badan dowladihii taageeri jiray howlgalkan oo maraykanka uu ugu horeeyo ay ka cudur daarteen halka aad naga dhegaysanaysaanna waa reedow joor markana warka caalamka dowladda ingiriiska ayaa ugu digtay israa'iil in ay qaado wax tallaabo ah ay ugu argoosanayso falastiin kadib aqoonsiga ay siisay xogeeyaha arrimaha dibadda u k vieti kuber ayaa sheegtay in ay israa'iil ugu digtay goosashada qeybo ka mid ah daanta galbeed ee webiga urdun si ay u julaafayso go-aanka lagu dhidibayo dowladnimada falastiin kuber ayaa hadalkan ka jeedisay ka hor inta aysan ka qaybgelin shirka isniinta ka furmaya magaalada new york halkaasoo dalalka ka tirsan yuruba oo faransiiska horboodayo lagu waday in ay ku aqoonsadaan dowladnimada falastiin ra-isul wasaaraha u k ra-isul wasaaraha u k sherk stemer ayaa axadii london ugu dhawaaqay aqoonsiga falastiin tallaabadaas oo ka dhigan bedel weyn oo ka yimid aragtida dowladda u k ee ku aadan xal uhelida colaada dabadheeraatay ee u dhexaysa falastiin iyo israa'iil ra-isul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa dhaleeceeyey go-aanka dalalka reer yurub ay ku aqoonsadeen falastiin khayaartaan dhegeysanaysaa war wixii dalka iyo dibadda caawa naga soo gaaray waa anaga intaa ciddu warkayga seegana waxay dib ugu daalacaan karaan barta ayna facebook ku leenahay reedow joor waa anigoo cabdiqaadir maxamed imaana sidaas iyo nabadgeliyo